بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan maanta shirkan jaraa-id u qabtay inaan ummadda soomaaliyeed dhammaantood puntland keliya maaha u sheego inaan aada iyo aada uga xumahay xalay magaalada garoowe oo ra-iisul wasaarihii soomaaliya iyo madaxweynihii puntland iyo qeyb beesha caalamka ka mid ah wakiilka xogeyaha guud qaramada midoobay iyo guddoomiyaha talaha wasiirada igad safiirka wasiirka arrimaha dibadda etoobiya iyo iyo iyo e u dowladaha yurub oo midoobay safiirkoodii iyo xafiisyada igada secretary caamka ay ku jiro ay joogeen xalay halkaas in lagu saxeexay in dowladda puntland ay aqbashay in ay qaadato nidaamkii faasidka ahaa oo ummadda kala qaybiyey oo qabaa-il u kala tuuray oo magaceeda xumeeyey oo ilaa muddo lagu soo dhaqmayo oo lagu khasaaray oo puntland keliya awal ay diidanayd oo ummadda soomaaliyeed inteeda kale ay puntland ka dhursugaysay in halkaa lagu saxiixo inaan maanta ummadda soomaaliyeed u sheego inaan aada uga xumahay sidaan uga soo horkajeedana ula uga soo horkajeedo laakiin aanan cod ku lahayn oo waxba ka qaban karin aada baan uga xumaa intaa haddaan sheego wax yar haddaan dib ugu noqdo taariikhdaas waxaan rabaa inaan ciddii aan ka warhayn u sheego in ilaa shirkii kow iyo sagaashankii sagaashan iyo kowdii jibuuti lagu qabtay shan iyo tobankii julaay ilaa kow iyo labaatankii ay shurguddoon ka ahaayeen madaxdii arrimaha soomaaliya soomaaliya maamuli jiray dowladdii shibilka ahayd demoqraatiga ah demoqraatiga ahayd allah u naxariistee kulligood waa dhinteene aadan cabdulla cusmaan sheekh mukhtaar ra-iisul barlamaankii ahaayo madaxweynihii hore cabdirasaaq xaaji xuseen prime ministerkii hore maxamed ibraahim cigaal prime ministerkii ka dameeyey ay wada joogeen oo saxiixeen in soomaaliya ay ku heshiisay dadkaasu ay soomaaliya u garteen in nidaamkii hore inaan lagu dhaqmi karin ee nidaam federaala la qaato oo aan hayo weli documentigaas dabadeedna intii ka dambaysay shir kasta oo laysugu tago dowladda ka dhalatay aan joogay oo ka mid yahay kii carte kii embagati iyo eldoreed oo kenya oo markii u dambeeyey daraafki dastuuriga ah kusoo baxay in nidaamka federaalka ka la qaato uu yahay laguna doortay madaxweyne cabdullaahi maxamed cabdullaahi yuusuf allah u naxariistee nidaamkaas aan weligay daba joognay laakiin nidaam faasidka ahy una dhinac socday ilaa shirkii jabuuti ana aan mar kasta ka hortaagnaa ama ha layga bato ama aan markaas in door aan ahaano lakiin mar kasta layga badanayay haddeerna intii aan maamulka puntland hayay alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin labadii kun iyo labaiyo tobankii february garoowe two lagu go-aamiyey inaan nidaamkaa dib dambe loogu noqon doonin oo lagu heshiiyey aqalka sarena inuu degaan noqdo aqalka dambena aqalka hoosena oo markaan noqdo afartan sano oo hadda dhammaanaysa bishaan august september awalkeeda dhammaanaysa inuu halkan ugu dambeeyo nidaamkaas aan rajo weyn ka qabnay inuu haro in xalay halkaa dib loogu noqday iyadoo soomaaliya oo dhan puntland sugaysay ra-iisul wasaarihii oo isagu soomaaliya reer puntland ahaa isaguna halkaas oo guddoonkaas wax ka gaaray isaga iyo madaxweynaha puntland labaduba iyadoo reer puntland ay diideen aniguna intii aan hadda soo noqday oo aan isaga ka soo noqday ilaa bishii juulaay aan ka wada shaqaynaynay oo aan isla waafaqsanayn dadka reer puntlandna ay wada diideen golayaasha dawladduna ay diideen ama ha ahaadeen kuwa golaha dawladda ama ha ahaadeen kuwa baarlamaanka iyo inta qaybood oo mujtamac u qaybsamo aniguna aan ku jiro anigoo siyaasi hore oo waayo araga ah oo puntland hawl weyn ka soo qabtay welina caawinayay dawladda oo la og yahay maalintaan xilka ku wareejiyey natiijadu siday ahayd ilaa waagaas waxaan kordhiyo mooye aan haba yaraatee waxba u dhimin wax mucaaradana aan ku noqon haddeena maanta aanan leeyahay mucaarad baan ku ahay anigu aan lahayn laakiin waxa dhacay aan ka xumahay oo u sheegayo intaas haddii aan intaa ka dhigo hordhac waad og tihiin dowladda hadda xamar joogta inay waxba dalkaan ka qaban nidaamka federaalka lagu aaminay la dirirtay ilaa haddana uu qabyo yahay waktigiina ka dhammaaday aanan laga fulayn iyaduna ay hormuud ka ahayd oo ay ka shaqaynaysay in nidaamkaa dib loogu noqdo isagoo madaxweynaha xilka maanta hayaa oo isku hadlaynaya madaxda dowladaha ka midka ah dowladda federaalka ah inay gacan ku siiyaan inuu xilka kusoo noqdo oo soomaaliya la sii dego oo dhulka la galo nidaamka federaalkan halkaa ku baaba'o waxay u hagaagaan ayn jirin caruurtoodii iyo dadkoodiina ay gacanta u galeen nimankaa la yaqaan oo halkaan duulaanka kusoo qaaday maanta welina xamar shalay oo ugu dambaysay oo four pointy five la saxiixayay madaxtooyada ay ku dhaceeyeen hobayaal iyo bila soomaaliya ay ku dhacaayeen in wax dambeo laga sugi kara ayan jirin intaas oo dhan markaan garoosday ogaahayna caloosha ummadda soomaaliyeed waxgaradkeedii iyo inta aan isleeyahay ama ila soo xiriiraysay ama aan wada shaqaynayno nidaamkaa maanta naga horsugaysay waxaan go-aansaday in aanan ka aamusine maanta aan shirkaan jaraay qabto baan go-aansaday waxaa taa ii weheliya waxaan ku awl ku talagelaayay inaan wixii soomaaliya wax gaarsiin kara gacan aan siiyo anuu uga faa'iidaynayo waayo aragnimadayda maamul aqoontayda iyo aqoontayda diineed intaba inaan gacan ku siiyo laakiin xalay ragga gabyaha waxay yidhaahdaan markay gabyayaan xalay maaha seexan oo waxbaa calooshadii soo rogmatay oo xagga iyo xagga iyo harar ka dhigta anuu hadda tix gabaya raacin maayo laakiin waxaan raacinayaa in allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin waxaan isku aqaanaa ilaahayna hortiis aan anigu nafteyda marag uga ahay in aanan weligay laba arrimood ii silmaan aanan tan xumun raacin ee tan fiican aan raaco anoo taas ka duulaya ilaahayna ku kalsoon waxaan go'aansaday inaan maanta idiin sheego aada baahisaan ummadda soomaaliyeed oo dhanna u sheegayaa meel kasta ha joogtee waxaa keliya aan kaga dabategi karaa arrintaas inay tahay intaan nool inaanan ka harin in aan si kastaba ha ku yimaadeena dadka la soo culi doono nidaamkan hadda xalay la go-aansaday ugu dambayntiisii ku imaanaya inaan nahay murashax u taagan madaxweynaha dowladda soomaaliyeed ee labada kun iyo lix iyo tobanka inaan nahay taasaan isleeyax baad kaga qaban karaysa haddii ilaahay idmo oo aan ku guulaysto ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa anugu hadda maanta brogramka halka ka akriya maayo laakiin waxaan u sheegayaa inaan si daacada ugu shaqayn doono nidaamka federaalka hirgelin doono haddii ilaahay idmo ila qabto raggeedana aanu xulan karayo aan nabadii sidii loogu heshiin lahaa loo soo dabaali lahaa dalka soomaaliyeedna aan ka shaqayn doono sidaan puntlandba uga shaqeeyey markaan joogay intaa tii ka dambaysana waktigaa la qabtay haddaan ilaahay nafta igu simo oo aniga aan madax ka noqdo inaan doorasho xaqa oo lagu kalsoonaan karo oo ummadda soomaaliyeedba iska arki karo transparent waxay gaalada u yaqaanin sidii tii sideedii january labadii kun iyo afar iyo tobankii aan puntland ka dhigay waad og tihiin inaan oran karay ha lagu noqdo halkaa cod oo qaldamay oo aan hubo inuu annaga inaga qaldamay aan oran karay inaan nidaamkaasoo kale gaarsiin karo haddii ilaahay idmo aana ahay nin wadaada oo aan maanta qoladan lagu tiri karin oo aan u suntanayn laakiin ku go-aansan inaan shareecadda islaamka ummadda ku dhaqo sidaasaan isu sharaxayaa nidaamkaasna aan dal ka saaro oo aan gaarsiiyo inuu dadku si xora doorashadooda u galaan mustaqbalka soo socda oo dhow intaasaan inin sheegaya maanta tafaasiil kale raacin mayo ummadda soomaaliya ha ogaaso ciddii saas jecel oo rabtana taageeraan ka sugayaa intii wax garanayso maanta qaangaar ama cod bixin kale gudahii dibadba ha joogeen iyo wixii ay ka oran lahaayeen ay ummadda soomaaliya tada kale maqashiyaan waana mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmatullah shalay waxaa jira oo saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha xasan sheekh oo heshiiska garowe looga hadlay madaxweynaha puntland xalay wuxuu sheegay in madaxweyne xasan sheekh uusan raalli ka ahayn heshiiskii la gaaray adiga siyaasi ahaan madaxweyne ahaan madaxweyne ahaan muxuu muuqataa heshiiska garowe xalay lagu gaaray in madaxda federaalka laftirkoodu ay ku kala arkiduwan yihiin sida ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha
may xasan sheekh war wardhacu helay wuxuuna ka helay madaxdii halkan ku shiraysay oo soomaalida ahaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha puntland sidaan rumaysnahay isaguna uu sheegay marka isagaa qalab siyaasadeed galay oo ka hor dhacay cabdiwelina iyo cumar cabdirashiidna waxaa u banaanay mar hadduu saa sameeyey inay dhinaca kale aadaan oo yidhahdaan four point five waa la tuuray maxaa uga hor dhacaysa
mudane madaxweyne maxamed siciid yuusuf doorashinkeeda cabirkiisii waxaa sheekadaasa mushaairka ka kumaatay nimada soomaaliya laba kun iyo lix iyo toban haddii aad intaas ku guulaysa maka la qaadataa nidaamkan four point five ee adiga hadda aadiisan tahay inaan laba kun iyo labaatan uusan mar kale habareysi soo noqono soomaaliya doorashooda
wixiise aad aan la og laakiin khudbadeeda baan ku daray presentationka baan ku daray ilaa waxaan la dirilaya baan ku yiri intii aan siyaasada ku jiro o dhan baan la dirilaya shuruucna waa u sameynay sharciga dastuurkana ku qoran meel baa ku qoran daa uma baahno in maaragtay anfaale intaa ka badan ka bixiyo